أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن بسم illaahi الرaxmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimatan ugu dalka roon dagaal culusoo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada buulo barde ee bariga wilaayada hiiraan maamulka ardada puntland ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qorshaha dowladda salbiyadda maraykanka ay ku barakacinayso shacabka reer khaza dowladda ardada turkiya ayaa wafdi heer sara u dirtay dalka itoobiya si loo dardargeliyo qorshaha xabashada itoobiya ay ku doonayso in xoog ay ku qaadato badda soomaaliya multaqa looga arrinsanayay horumarinta dacwada gaarna u ahaa haweenka ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe dowladda salbiyadda maraykanka ayaa si rasmi ah u dhawaaqday inay xirtay hay-ad maraykanka uu leeyahay taasoo si weyn u taageeri jirtay kooxda ardada soomaaliya
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa habeenimo axada tobanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaas oo faahfaahsan dagaalla culus oo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada buulo berde ee bariga wilaayada hiiraan waxaa warbixinta warkaasi inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay intaa u dhexaysa deegaanada abuurey iyo beere yabaal oo wada ah deegaano hoostaga degmada buula burde ee bariga wilaayada hiiraan dagaalka maanta ayaa yimid kadib markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar ku qaadeen fariisiin ay murtadiinta kaga sugan yihiin afaafka hore ee deegaanka abuurey inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii maanta lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana ku dhaawacmay saddex kale oo islaam murtadiinta ah waxayna mujaahidiintu dagaalkii maanta kusoo qaniimaysteen qori bkm ah iyo mid r b j ah dhanka kale waxaa si kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ka dhacay duleedka degmada buula burde kaasi oo lagu dilay afartan iyo kow murtad oo isugu jira saraakiil iyo askar kuwaasi oo ay ka mid yihiin muumin faradheere cabdulaahi xuseen geedi jacelow cusmaan xasanow maxamed cali xaamud baryare axmed gaab suge oo sarkaal ahaa maxamed cabdulaahi shiilow muxiidiin cabdulaahi hiraab abukar hagar maxamed salaad taangi cabdulaahi bishaar dhakhtar maxamed nuur maalin oo ahaa horjooge macawisley ah sidoo kale waxaa dagaalkii shalay lagu dhaawacay afartan iyo shan murtad oo ay ku jiraan murtadiinta kale ah cumar cali farey ciise yuusuf maxamed jabiil abuukar maxamed dhaldheere oo ah sarkaal taliya urur ah cabdulaahi xasan sargaal cusmaan geedi waa sarkaal ciidan horeyna usoo noqday duqii magaalada iyo taliyaha amniga magaalada buulaburde dagaalkii shalay ka dhacay duleedka buulaburde ayaa ka mid noqonaya dagaalada ugu khasaaraha badan ee taariikhda galay ee sida ba-an loogu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buulaburde ee bariga wilaayada hiiraan mahadsaned cabdiqani maamulka ardada puntland ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qorshaha dowladda salbiyadda maraykanka ay ku barakicinayso shacabka reer khaza waxaa warbixintaasi noo haya cali yare iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafay madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka gaal donald trump uu soo jeediyey hindise shacabka reer khaza looga barakicinayo dhulkooda ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in xukuumadda washington ay go-aansatay in dadkaas ay xoogga ku barakicinayso ay dejiso dalka morocco iyo sidoo kale waqooyiga soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay ka aramayaan maamulada puntland iyo somalilan maamulka uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inuu aqbalay qorshahaasi islamarkaana uu wax ka fulin doono hindisaha lagu barakicinayo shacabka reer falastiin uuna ogol yahay in la dejiyo deegaanada uu ka aramiyo murtad yacquub maxamed cabdulaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka ridada puntland ayaa u sheegay wargeeska the telegraf ee ka soo baxa dalka ingiriiska inay ku faraxsan yihiin arrintaasi waxaana uu yidhi tani dhib ma ahan waannu soo dhoweynaynaa wakhtigan hadda la joogo waxaan raacsannahay oo aan tixgelinaynaa sharciga caalamiga ah warkan ka soo baxay maamulka ridada puntland ayaa imaanaya iyada oo dhowaan dowladaha dawaaqidda carbeed ay iska diideen in shacabka reer khaza laga barakiciyo dhulkooda lana dejiyo wadamada masar iyo urdun waad mahadsantahay walaalka dowladda ardada turkiya ayaa wafdi heer sare u dirtay dalka etoobiya si loo dardargeliyo qorshaha xabashada etoobiya ay ku doonayso in xoog ay ku qaadato badda soomaaliya warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa yaasir maxamed dowladda ridada turkiga ayaa wafdi heerkiisu sarreeya u dirtay dowladda saliibiyadda ah ee xabashida etoobiya si loo dardargeliyo dhaqangelinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee loogu magacdaray baaqi ankara ee xasan garguurte uu etoobiya ugu saxiixay qaadashada qeybo ka mid ah badda soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda dowladda saliibiyadda ah ee xabashida etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in wafdi ka socda turkiga uu khamiistii soo gaaray dalka islamarkaana uu la kulmay soona dhoweeyey geediyan timotheos oo ah wasiirka arrimaha dibadda etoobiya wafdigani uu hogaaminayay burhaanuddiin duran oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dowladda ridada turkiga ayaa wadahadal ay la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya waxay ku lafagureen habka ugu fudud ee etoobiya ugu suuroobi lahayd qaadashada badda soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda etoobiya uu muujiyey sida dalkiisa ay uga go-an tahay in si buuxda loo dhaqangeliyo damacooda ku aadan qaadashada badda soomaaliya wuxuuna uga mahadceliyey dowladda ridada turkiga doorka ay ka qaadatay fududeynta heshiiskaasi xaaraanta ah baaqa ankara oo saddex geesood ay ku ahaayeen madaxweynaha turkiga murtad rajab dayib erdogan ra-iisul wasaaraha etoobiya gaal abi axmed iyo madaxa ridada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa koob iyo tobankii bishii labiyo tobanaad laba kun labaatan iyo afar ay si buuxda oo wadajir ah qalinka ugu duugeen in etoobiya ay marinbadeed lahubo ka hesho xeebaha soomaaliya geesna la isaga leexiyo waxyaabaha la isku hayo sidoo kale murtad garguurte ayaa isagoo sii ambaqaadaya siina xoojinaya hirgelinta heshiiskaasi xaaraanta ah waxa uu koob iyo tobankii janaayo laba kun labaatan iyo shan socdaal ku tegay etoobiya halkaas oo si weyn loogu bahdilay kadib markii uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka badda etoobiya oo abey axmed uu ugu diyaariyey garoonka diyaaradaha ee adis ababa heshiiskani loola baxay baaqa ankara ayaa daba socda odhaahdii abey axmed ee xoog ama xeelad iyo m o u-gii maamulka riddada ee la baxay somalilan iyo etoobiya ay wada galeen sannadkii hore bilowgiisii kaas oo uu musabiixi ku saxiixay bixinta qaybo ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya si dal madax bannaan loogu aqoonsado maamulkiisa loona kala jaro dalka soomaaliya
multaqal looga arrinsanayay horumarinta dacwada gaarna waha haweenka ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa cismaan dhuubow في دوراتنا تلقى من الحفاظ جمهورا هو القرآن غايتنا سنجعل منه دستورا maalmihii la soo dhaafay magaalada jilib waxa ay martigelisay multaqo si weyn loo soo diyaariyey ujeedkiisuna ahaa weynaynta qur-aanka kariimka sidoo kalena lagu maamuusayay dadka ahluqur-aanka ah oo ay ka mid yihiin macallimiinta dugsiyada qur-aanka iyo ardayda multaqaha maalmihii hore waxa uu gaar u ahaa macallimiinta ragga ah iyo ardayda halka maalmihii dambena si gaar ah uu u quseeyey haweenka mucallimaadka iyo madaariista ay dhigaan ee ka furan magaalada jilib iyo si guud haweenka ku nool magaalada sheekh maxamed balle waxa uu ka mid ahaa culimmadii kelimaadka ka jeediyey multaqihii gaar ku ahaa haweenka laguna qabtay markaska sumaya waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ragga soo abaabulay multaqahan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey waxaan kaloo aad ugu mahad celinaynaa walaalayaal gabdhaha mudarisaadkaah ee qiimiga badan ee ardadan tarbiyeeyey annaga waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala na waafajiyey intaas oo hablood oo yar yar ah iyo waaweyn haddana muxaajabaad ah haddana kalaamka ilaahay akhrinaya arrintaa ayadaa wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan waxaan leeyahay gabdhahan yaryarkaa faraha badan iyo mucallimaadkoodaba hanii'an lakum qaar ka mid ah gabdhaha dhigta madaariista ayaa dhankooda soo bandhigay mutuunta culuumta qur'aanka iyo kelimaad kale aayaatu rabbii lilcibaadi sacaadatun fiiha ashifaa'u waraxmatun mutawaaliya bisawaacidi alxufaadi taxyaa ummatii man miluhum nafadu ahiyaaba albaaliya shabbuu cala adikri alxakiimi tamasakuu bicura alcaqiidati waalculuumi alhaadiya أهلت فلبت المعاني لبابها وسغت بها مساغ عذبا سلسلا وبيسر التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا رحبوا رحبوا إبو الملتقى واتفوا مرحبا مرحبا باللقاء في رحاب مكتبي دعوة الأصدقاء هذه جهود تستمر في ارتقاء waxaa jiray su'aalo lagu bixinayay abaalmarino kuna saabsanaa qur-aanka kariimka su-aasha labaad waxay leedahay u sheeg aayad qur-aanka ilaahay ka tirsan uusan ku jirin xaraf dhibic leh su-aasha waxay leedahay maa hiya acdamu suuratin fi lqur'aani alkariim multaqahan oo ahaa midkii ugu ballaarnaa oo dhowaanahan ka dhaca magaalada jilib ayaa ah mid kor loogu qaadayey mustawaha waxbarasho ee madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib waxaana barbar socday dowraad la siinayay macallimiinta dugsiyada qur-aanka وفي دوراتنا تلقى من الحفاظ جمهورا والقرآن غايتنا سنجعل منه دستورا mahadsaned cismaan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa si rasmi ah u dhawaaqday inay xirtay hay-ad maraykanka uu leeyahay taasoo si weyn u taageeri jirtay ku xirdada soomaaliya warkaasi waxaynu hayaa abushayba mar kale madaxweynaha dowladda salibiyadda maraykanka ayaa ku celiyey inuu meesha ka saarayo lacago balaayin dollar ah oo maraykanka uu siin jiray dalalka dibadda isagoona ku hanjabay inuu xiri doono wakaaladda horumarinta caalamiga ah maraykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u s aid taasoo wajahaysa marxaladaad u adag waxayna qarka u saaran tahay in albaabada la isugu dhufto siliibiga donald trump ayaa qoraallo uu ku faafiyey baraha bulshada wuxuu ku sheegay inay xirayaan hay-adda u s aid oo uu ku sifeeyey mid musuq maasuqa uu dilooday isagoo sidoo kalena u goodiyey waxa uu ugu yeeray kooxaha bidixda xagdirayaasha waalan oo uula jeedo silibiyiinta ku fikirka ah xisbiga dimuqraadiga maraykanka isagoo ku dheeraaday ka hadalka u s aid musuq maasuqu wuxuu gaaray heer aan hore loo arag waa waajib in hay-addan la xidho dhinaca kale qoraal ka soo baxay u s aid ayaa lagu sheegay in la kala diray kumnaan kun oo shaqaalaheeda ka mid ah waxaana lagu soo koobay oo keliya lix boqol kow iyo toban qof halka markii hore ay ka badnaayeen toban kun oo shaqaale ah saacadihii lasoo dhaafay ayuu dhaqangalay qorshahana lagu ceyriyey inta badan shaqaalihii hay-adda kuwii caalamiga ahaa iyo kuwa maxalliga intaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka trump ayaa laga soo xigtay in baaritaano lagu samayn doono mas-uuliyiinta hay-adda oo mas-uul ka ahaa lacago balaayin dollar ah oo sanad walba ay siin jireen dalal dibadda ah kooxda ardada soomaaliya ayaa lacag ka badan toddobaatan milyan oo dollar ku weysay hakinta shaqada u s aid oo qeyb weyn ka ahayd duulaanka siliibiga soomaaliya hay-addan ameerikaanka ah ayaa ka qayb qaadatay xamladii ashaaldarinimo ee xasan gurgurte uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaa isna sheegay in hay-addan ay shaqadeeda xadidayaan islamarkaana aysan mar dambe awood u yeelan doonin inay maalgeliso dowlada shisheeye ayna ku soo koobi doonaan qaybinta raashin iyo wixii la mid ah waa mahadsantahay abushayba guud ahaan dhegaystayaal warka fiidnimaad ka dhagaysanaysaan idaacadda islaamiga andulus aawah wanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu